maxamed axmed oo asalkiisu yahay soomaali balse ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada tokyo ee dalka jabaan ku matalaya dalka canada ayaa u suuro geliyey dalkaasi canada in markii ugu horreysay taariikhda orodka shanta kun ee ragga ay gasho kaalinta labaad isagoo ku guuleystay bilada silfarka ama qalinka jaariyadda soomaalida ee canada ayaa soo dhoweeyey guusha maxamed axmed wariyaha v o ed ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa inoo haya faahfaahinta warkan
maxamed axmed oo soomaali kanadian ah ayaa ku guuleystay bilada qalinka ee orodka dheer ee shanta kun ee mitir kadib markii uu galay kaalinta labaad cayaaraha olombikada ee ka socda dalka jabaan joshua oo u dhashay dalka uganda ayaa galay kaalinta koowaad maxamed axmed ayaa la arkayay isagoo ku jira kaalinta lixaad markii orodka uu ka harsanaa afar boqoloo mitir oo keliya balse dadaal dheer oo uu sameeyey ayuu kanada u suurageliyey in markii ugu horeysay taariikhda orodka dheer ay ka keento biladan oo kale sidoo kale maxamed waxay u tahay biladii olombikada ee ugu horeysay ee uu helo maxamed axmed ayaa kaalinta lixaad ka galay orodka tobanka kun ee mitir ee uu orday maalmo ka hor haddaba jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa aada ugu riyaaqay guusha usoo hoyatay reer kanada gaar ahaan soomaalida waa kuwan axmed cabdi iyo doctor siciide cali maxamed waxaa ku horumaraya axmed cabdi wallaahi waa guul weyn oo like usoo hoyatay communitiga soomaalida waayo magaceena gaar ahaan ummadda maarata soomaaliyeed kuwa ku nool dalka canada magacooda ayuu kor u qaadaya waana loo baahan yahay ma aragtay dad noocan oo kale ah inay soo baxaan oo communitigeena ka mid ah fursad weyn ayay u tahay dadka kale oo nugula nool wadankan canada iyagana maaragtay ilgooni ay noo yeelanayaan wayna arkayaan maaragtay inay soomaalida dad firfircoon ay yihiin oo waxyaabo badan ka qayb qaataan ay yihiin magaca guud oo soomaalinimana kor ayuu u qaadayaa marka aad baan ugu faraxnay waxaan leenahay horey u soco dadaal tan iyo kuwo ka badanna maaragtay noo soo hoy dalka canada iyo ummadda maaragtay soomaaliyeed ee ku nool dalka canada waxaan halkaan hambalyo aan u marinayaa maxamed axmed oo ah wiil soomaali kasoo jeeda runtii waa guul aad iyo aad maaragtay ugu dhiganta soomaalida ama macnaheedu yahay in aanu annaga soomaali haddaanu nahay aanu nahay dad gaari kara meel wanaagsan midda kale aanu nahay dad contribution ku sameeya wadamada aanu joogno runtii waa guul usoo hoyatay taas waxay ka dhigan tahay maxamed axmed wuxuu u yahay role model ama mithaal soomaalida dhalinyarada ah oo ku nool maaragtay qurbaha iyo meel kasta taas waxay dhiirigelinaysaa in ay soo baxaan dhalinyaro kale oo tiro badan oo kasoo jeeda soomaali ah oo ciyaaraha orodada kula xirfad in ay soo bixi karaan siyaasiyiinta dalkan oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan ayaa u hambaliyeeyey maxamed axmed xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario ayaa ka mid ah siyaasiyiintaasi xuseen aad iyo aad ad u mahadsan tahay waxay farxad ii tahay marka ugu horeysa inaan halkan maaragtay aan walaalkeen maxamed axmed aan uga diro hambalyo guusha weyn ee uu maaragtay uu noo soo hoyey usoo hoyey gobolka ontario maaragtay wadanka canada taasoo ah maaragtay bilada ugu horeysay oo runtii uu ku guuleysto oo olombic ah annagana ay noo tahay farxad weyn inaan la dabaaldegno waxa ay noo tahay ma garanaysaa farxad inaan maaragtay ka qayb qaadanayno sharafta iyo gobonimada wadankeena canada walaalkeen maxamed axmedna uu yahay qofka guushaas keenay marka runtii wax weyn ayay noo tahay oo qiimo leh marka khaasatan anigoo ah xildhibaanka gobolka ontario xaafadda york south weston waxaan si khaasa maaragtay halkan hambalyo uga diraya walaalkeen maxamed axmed farxadda uu maxamed axmed usoo hoyay guud ahaan dadka canadianka ah oo soomaalidana ay ku jiraan sidoo kale dad badan ayaa aaminsan sida doctor siciidaba ay horey u xustay in guushiisu ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan farxaan cali jimcaale ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan waa runtii wax lagu farxo oo lagu faano runtii markuu magacaaga meelo badan ka muuqdo waa ku farxaysaa olombikada yarka kaalinta orodka shanta kun kaalinta labaad ka galay ee silfarka helay qalinka helay ninkaas waa nin dhallinyaraa oo halkan ku soo koray waxa uu maanta gaaray iyo guusha uu gaarana waxay tusaale iyo dhiirigelin u tahay dhallinyarada halkan ku dhalatay iyo kuwa ku soo kortay in ay gaari karaan haddii wiil halkan ku soo koray ee muqdisho soomaaliya ku dhashay uu meeshaa gaaray iyagana way gaari karayaan maxamed axmed ayaa horey guulo kala duwan u soo hoyey balse tan ayaa ah tii ugu weynayd ee uu gaaro guud ahaan ciyaartooyda kala duwan ee dalkan kanada ku matalaya ciyaaraha olombikada ayaa ilaa iyo hadda ku guulaystay laba iyo labaatan bilad oo kale ah lix dahab ah lix qalina iyo lix maarah ama si kale haddii aan u dhigo lix gashay kaalinta koowaad lix kaalinta labaad gashay iyo toban gashay kaalinta saddexaad xuseen urxaaji v o a toronto